galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadeena galabnimo ee idinkaga imaanayso qaybta afka soomaaliga ee v o e da ee washington
waa maalin sabti ah bisha sebtembarra waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamac buulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee magaalada celwaaq oo shalay muddo kooban ay qabsadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab walaalow xaaladda magaalada celwaaq aad bay u degan tahay hadda waa nabadgeli waaye hadda xaaladeeda osii waaye ciidamadii ay soo weeraran unbay wax gaarsiiyeen dowladda dhexena qaylo waa u dirnay madaxdii dhanka dhanka kenyana waa u dirnay kullay qaaydo waa unoo maqan tahay gurmad waan rajaynaynaa oo xoog leh hadduu ilaayayni sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida wararka ka imanaya magaalada ceel waaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in xaaladdu ay maanta degan tahay ganacsigiina dib u furmay kadib markii shalay halkaasi ay weerar kadis ah ku soo qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya iyo maamulkii degmada ceel waaq ayaa dib ugu soo laabtay magaaladaasi kadib markii ay xalay iskaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan laba ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda oo uu ka mid yahay korneel aadan maxamed wacays aadan koronto ayaa ku dhintay weerarka al-shabaab dadweynaha magaalada ayaa sheegay in al-shabaab inkastoo ay ka baxeen magaalada haddana aysan sidaas uga fogeyn cabsina ay jirto dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa jimcihii shalay sheegay inay doonayaan in wakhtiga lagu kordhiyo xabajoojinta toddobaadkan ka hirgashay dalka suuriya iyagoo xaqiijiyey inaysan weli bilaamin qaybintii gargaarka la rabo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan washington iyo moscow ayaa sidoo kale muujiyey sida ay ugu walaacsan yihiin xaaladaha kacsan ee weli ka jira dalka dagaaladu ay la degeen ee suuriya ilaa iyo afartan baabuurka xamuulka ah oo gargaar deg dega u wada magaalada kala qaybsan ee xalab ayaa ku xayiran jidgooyooyin yaalla xadka turkiga waxaana maraykanka uu ku eedeeyey dib u dhacani gargaarka dowladda suuriya qaramada midoobay ayaa sheegay inay xaaladaha ammaanka aanan weli la isku hallayn karin si gaadiidka gargaarka wada ay uga gudbaan xuduudka suuriya ciidamada suuriya ayaa ka baxay magaalada xalab hase a yeeshee dib ugu soo laabtay dhufiisyadoodii kadib markii ay xoogaga mucaaradku madaafiic ku rideen ruushka ayaa ku eedeeyey maraykanka inaysan saamaynta ay ku leeyihiin mucaaradka u adeegsan arrintan si loo xaqiijiyay in xabajoojinta xalab ay dhaqan gasho murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in haddii la doorto in uu wax ka bedeli doono waxa uu ugu yeedhay heshiisyada ama tanaasulaadka uu madaxweyne obama u sameeyey dalka cuuba si uu caadi ugu soo celiyo xidhiidhka dalkaasi la leeyahay maraykanka haddii aan kuuba ka soo bixin ayuu yidhi trump shuruudo kala duwan shuruudahaas waxaa ka mid a furfurnaan siyaasadeed iyo mid diimeed oo loo ogolaado shacabka reer kuuba islamarkaana la sii daayo maxaabiista siyaasiga ah ee dalkaas ku xidhan maalqabeenka donald trump wuxuu sheegay in uu ku garab istaagayo shacabka reer kuuba dagaalka ay kula jiraan cadaadiska shuuciyadda dowladda maraykanka ayaa shaacisay inaysan aqoonsan doonin doorashada baarlamaanka ee laga qorsheynayo inay axadda ka dhacdo deegaanka ay ruushku haystaan ee kremiya sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kerby go-aanka maraykanka ee ku aadan xaalka kremiya waa mid cad kremiyana waxa ay ka mid tahay ukraine sidoo kalena cunaqabataynta la xiriirta kremiya waa ay taagnaanaysaa tan iyo inta uu ruushka ka soo celinayo kremiya gacanta dalkaasi ukraine afhayeenka waxa uu intaas ku daray in maraykanku uu aada uga walaacsan yahay xaaladda bini-aadamnimo ee deegaanka kremiya khaasatan xaalka qowmiyadda tartarka iyo dadka lala baxayo ee aan la ogeyn meesha ay ku dhibceen ra-iisul wasaaraha ukraine bavlo kelmikin ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka ee la qabanaya ay sharci darro tahay waxaana uu walaac ka muujiyey tirada ciidamada ruushka ee ku sii kordhaysa deegaanadaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad wararkaas iyo warbixinahaasba ay idinka soo gaadhayaan sidii aad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ama ciidamada dowladda soomaaliya iyo maamulkii magaalada ceelwaaq ayaa halkaasi maanta dib ugu laabtay kadib markii ay xalay iskaga baxeen maleeshiyada ururka al-shabaab oo wakhti kooban haystay magaalada mas-uuliyiinta magaalada ayaa v o a u sheegay in lix qof ay ku dhinteen weerarka al-shabaab kuwaasi oo ay ku jiraan laba sarkaal haddaba xaaladda magaalada ee maanta iyo weerarkii shalay ay al-shabaab ku qaadeen magaaladaasi ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan walaalow xaalada magaalada alwaq aad bay u degan tahay hadda waa nabadgelyo waaye hadda xaaladeeda osri waaye waxa dhib oo ka jira malahan waa xaaladeedu aad bay u degan tahay ganacsigeedu waa furan yahay wax hadbay jirtaa malaha weerarkii shalay dhacay ee al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada sidee buu u saameeyey wallaahi kulley weerarkaas waqti jilinkii dambuu ahaa dadkana markaas inta badan ganacsiga waa xirnaa adi kulley dadkii dadkii shacabka ah waxama aysan gaarin ciidamadii ay soo weeraren unbay wax gaarsiiyeen marka dadka shacabka wax hadda gaaray oo degmadii wax ka gaareen ama dad qof ku dhintay ama shacaba ama ku dhacmay midna ma jiraan waa gartay marka askarta imisaa ka dhimato khasaaraha maxaa soo gaaray askarta waxaa ka dhimatay lix ruux baa ka dhimatay laba nin laba sarkaal ah iyo afar ciidamo caadi ah waa gartay saraakiishu waa kuway dhimatay saraakiisha nin aadan koronto la dhaha iyo nin cusmaan daartama la dhaha wey waa gartay marka siday u dhinteen faahfaahin ma ka hesheen ma dagaalkay ku dhinteen miyaa la qabtay xaaladdu ay ku dhinteen waa sidee ma adeer lama qabanin dagaalkay ku dhinteen iyagoo dagaalamaya bay dhinteen godadkii ay ku jireen bay ku dhinteen godadkii ay ku jireen ciidan intee la eg baa joogay magaalada markay al-shabaab soo weerarayeen wallahi nin ciidamada waa waa ciidamo waa jireen laakiin ciidamada xogo waa kala firdisanaayeen xilli bilin dambe aheyd waa weli ma aruursanin xaradii kuma soo la oqonin marka ciidan adigu u joogay laakiin ciidan hadda markaas xarada ciidan yar baa ku sugnaa marka ida xarada markaay soo weerarayeen marka ciidanka badankiisu xaggee bay jireen xilliga lasoo weeraray ciidamada magaalada ay ku jireen inta badan waa sidee ciidan oo nidaamsan oo habaysan oo hoggaan leh miyaa ka jira magaalada mise waa ciidamo iska habqana oo kuwa beeleed iyo kuwo kale isugu jira oo ahlu sunna ah
ciidamada waa ciidan habaysan weeye ciidan hadda kulley qabiil iyo noocaas ma aha qoladan alsunna qoladan hadda uu ninkan madaxda ka yahay aadan waa jiray laakiin hadda ciidan isku xiran bay ahaayeen maogi ciidan xirmiyeed oo kala taataagan ma aysan ahayn waa gartay marka markii laga qabsaday saldhigga maxaa kale oo khasaare oo soo gaadha hub maxaa laga qabsaday dhaawacu waa imisa
hubka laba gaari oo tignika oo xarada m lagu dagaalamay saalay iyo waxoodii raashin iyo wax magaadiidta meesha yaalay baa laga qabsaday dhawacan oo hal qof weeye oo nin sarkaal ah oo oo nin sarkaal waaye gaa gaadiidka la qabsadayna adi ilaahay saddex waaye oo qori saaran waa gartay marka maxay ku dhacday in al-shabaab ay si dhib yar magaalada kusoo galaan ciidankii jooga ay cagta mariyaan magaaladana ay qabsadaan sidee bay ku dhacday arrintaasi ao de anteenada anteenada naga go anteenada ka go-need ciidamada nabadana waa iska bandeeda in badan ba iska nabad ahayd oo meesha iska caadi ahayd marka nabadaas oo iska raagtay oo ma ogi iyo anteenadii iyo wararkii iyo meelihii laga heli jiray ama meelihii ay soo marayeen la sheegi jiray baa khabaaraadka aan la helin iyo habacsanaanta ciidanka macnaha intaasoo sano uu iska joogay oo ma macnaha nabadda unbaa ka badatay oo marka sidaas awgeed ayay kulley habaasanaanta saasaa keentay iyo oogoo maaragtay iyada nafsigoodii mishaar la-aan iyo saad la-aan iyo waxyaabo badan baa iska jiray oo iyada nafsigooda habacsanaan oo mishaar la-aan ee waa jirtay waa gartay laakiin ceelwaq dhowr toddobaad ka hor bay soo weerareen dagaal xun baa ka dhacay markaa hore waad iska caabiseen marka markaa hore iyo hadda intii ka dhexaysay xabaacsanaanta dhacday maxay tahay walaalo waaba asaran awal waxa waaye guusi mogtahay dagaal hadii la- hadii dagaal la galo dagaalka marna waad guulaysanaysaa marna waa laga guulaysanaya waa gartay marka taasun ma ogiya habaasanaan kale iyo waxaas ma ma aysan jirin laakiin waa un dagaalka waa kedis un waa kedis un ugu dhacday un ba ahayd waa gartay marka markii shalay magaalada laydinka qabsaday idinku xaggeed aadeen maamul ahaan annaga de dawladda kenyana daris baanahan la xirannahay qaar xuduudda xaggeeda baan usoo jabnay oo Kenya aniga dalka adeegsiga aniga ahaan waxaan usoo gudjeedaan kenya balse aan gurmad iyo hawlaha helno ayaan usoo aaday qaylaan usoo aaday Eh, ragga kalena de raggiisii oo ciidamada unbay isku duwayeen oo waxay ku jireen un eh, difaac unbay ku jireen oo xa- hoogaa magaalada markay kasoo baxeen xuduudda iyo labada eh, labada degmo dhexdooda xuduudda unbay ku sugnaayeen ragga kalena waa gartay marka al-shabaab hadda iyagaa magaalada iskood uga baxay Ha- habe- xalay habeenimo iyagaa ka baxay xaggee bay aadeen wallahi meel ay aadeen ma naqaano kulley meelahaas un hore oo ay ka yimaadeen oo ay ka eh, kulley dhankaas alcabdi iyo tuulooyinka noo dhexeeya annaga iyo alcabdi iyo meelahaas unbay kulley aadeen aan umalaynayna kulley meela hebel bay aadeen ama eh, degmo hebel bay aadeen ama tuulo hebel bay aadeen ma dhihi karno waa gartay marka inay idinku soo rogaal celiyaan oo magaalada mar kale soo galaan maxaa ka hortaagan wallahi kulley ciidamada annaga waxay joogay waxay haray difaac unbay ku jiraan kulley iyagana ma eh, waa un ka baxeene kulley difaaca waa u lagu jiraa kulley marka ay soo noqdaan waa un lisardinaya haddana insha allah waa gartay laakiin wax gurmada ma idiin yimid oo xagga dowladda ah ama dhinaca amisom oo aad ku difaacaysaan magaalada wallahi khaylo waa un u diray dawladda eh, dawladda dhexena khaylo waa u- waa u dirnay madaxdii eh, dhanka Ke- dhanka kenyana waa u dirnay Eh, kulley khaylo waa unoo maqan tahay gurmad waa rajaynaynaa oo xoog leh haddii ilaaha idmo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceel waaq ibraahim guuleed aadan haaruun macruuf ayuu khadka telefoonka ugu warramayay
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa washington golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta isku raacay ansixinta go-aankii madaxweyne siilaanya ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo la filayey inay wada qabsoomaan horaanta sanadkan dambe fadhigii maanta ee golaha wakiilada ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahaasi uu cambaaraynayo go-aankii ka soo baxay shirkii igad ee ka qabsoomay muqdisho gaar ahaan qodobkii la xiriiray midnimada soomaaliya wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
fadhigan saaka ee golaha wakiilada oo guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi baashe maxamed faarax ayaa xogayaha guud ee golahaasi ka hor akhriyey mudanayaasha go-aankii madaxweyne siinaanya ku kala qaaday labada doorasho ee wakiilada iyo madaxtooyada waxaana loo qaaday cod gacantaag ah inkastoo mudanayaasha qaarkood ay ka biyadiideen ansixintaasi haddana waxaa natiijadii codqaadistaasi ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka golahaasi baashe maxamed konton iyo sagaal xildhibaan baa fadhiya konton iyo laba waxay ogolaatay sidii madaxweynuhu ku soo jeediyey qodobaduu soo jeediyey oo isku dhan shan xildhibaan waa diiday xildhibaan waa ka- hal xildhibaan waa ka aamusay go-aanka sidaas waa sax ku yahay geesta kale fadhigii maanta ee golaha wakiilada waxay mudanayaashu ku sheegeen inay cambaaraynayaan go-aankii dhowaan ka soo baxay shirkii igad ee lagu qabtay magaalada muqdisho go-aankaasi oo isagana loogu codeeyey gacantaag ayaa waxaa natiijadii ku dhawaaqay baashe maxamed faarax sagaal iyo konton baa fadhiya laba iyo konton waxay ku raacday cambaarayntii loo soo jeediyey iigad Ee, toddoba xildhibaan waa waa ka aamuseen ciidimo diidin sidaasay ku ansaxay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada baashe maxamed faarax oo markii fadhigaasi dhammaaday warbaahinta faahfaahin ka siiyey darajada tan ku xigta ee uu marayo go-aanka madaxweynaha ay iyaguna maanta ansixiyeen ayaa waxa uu ku jawaabay waxaa loo gudbinayaa maxkamadda sare marka go-aanku madaxweynaha u tago dabeedna marka wakhtigeeda waxaa loo gudbinayaa guurtada iyadaa sheegaysaa ee, wak- wakhtiga lagu qaban karo shalay ayay ahayd markii warmurtiyeed ka soo baxay dalalka somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinku ay ku tilmaameen go-aanka ay maanta golaha wakiiladu ansixiyeen mid aan lahayn sal sharci ah hase haatee qaar ka mid ee mudanayaasha golaha wakiilada oo warbaahinta maanta la hadlay waxay murutiyaedkaasi ku tilmaameen mid aan ka turjumayn danaha iyo midnimada somalilan waxayna sheegeen waa sidii hadalka u yidhaahdeene inay somalilan ku filan tahay ka talinta aayaheeda go-aanka ka soo baxay madaxweyne silaayo ayaa dhigaya in doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyada la kala qaado taasoo qorshaysnayd inay wada qabsoomaan siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka dambe labada kun iyo toddobiyo tobanka taasoo uu madaxweynuhu ku sheegay inaanay suurtagal ah inay mar wada qabsoomaan islamarkaana lasoo hormariyo oo wakhtigeeda lagu qabto doorashada madaxtooyada dibna loo dhigo doorashada golaha wakiilada barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa aad ayuu u mahadsan yahay barkad dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa v o a markana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim daandurey iyo falastiin axmed iimaan ayaa inoo haya
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horreysana bal dhankaaga noo soo qabo waa tahay falastiin dhammaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibe axmed muumin iyo dhammaanba reer axmed iyo aabe cabdi xaashi iyo adeer xasan xaashi eedo shamse xaashi iyo dhammaanba reer xaayow maxamed iyo xabiibo cabdi xaashi injineer maxamuud cabdi xaashi raaqiye cabdi xaashi doctor xasan cabdi xaashi xaliimo cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo saygeeda xaayow cabdi xaashi iyo waxay yidhaahdeen eedooyin farxiyo axmed iyo wiilo cabdulaahi iyo dheeh maxamed waxayna jecelyihin inay taanid u daraan cabdul cabdi xaashi iyo waxay yidhaahdeen kaafiya xaaji ganay oo gabadh ugu dhalatay dalka sweden waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan leenahay soo barbaar noqotay dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay markana warqadda xaggayga gacanteyda ugu horeysa ibraahim waxay naga soo gaartay cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa saytuun ciise maxamuud hooyo fakar shira kuluc iyo caruurteedii iyo nadiifo warsame caliyare awoowe bursaliid warsame caliyare iyo aadan warsame caliyare iyo waa awoowayaal dhammaan iyo ibraahim warsame caliyare iyo waxay yidhaahdeen aaba cumar aadan warsame iyo axmed cabdi warsame xareed cabdi warsame cabdul axmed warsame iyo bedel axmed warsame ibraahim bursaliid warsame iyo deeq cabdulaahi tiirsane iyo ayay seynab warsame caliyare iyo maxamed cumar aadan nimco cumar aadan hibo cumar aadan najiib cumar aadan cabdirasaaq faarax siyaad ifraax ibraahim warsame binti ibraahim warsame faadumo suleybaan xaaji daahir suleybaan xaaji maxamed suleybaan xaaji maama xaliimo maxamuud warsame bay yidhaahdeen iyo nasro shire kuluc iyo naseexo shire kuluc ibraahim shire kuluc galad shire kuluc waxay hambalyaha wada u marinayaan marwa boosteeye shira kuluc iyo seegeeda maxamuud ibraahim warsame oo arooskooda uu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud noqda kuwa isku waaraha ubad qayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim dhegeystayaashan heesta ugu horreysa ee aan falastiin usoo qabanayna waa sahwiga waxaa iigu wacan codkaaga iyo suuraddaada inta laysu soo sawiro salaantiiyo sheekadii kalgacalkeennii sugnaa hadday sahal moodayaan sifo hama iloobi karo waa codka macaan ee fanaanada nimco yaasiin raale nimco sharaf naftanasasaawiriisi saku buu imanayay inta samirihi lahaw haddana saqda dhexe hurdada sardhada anigu oo ku jira ayuunbani salalayahayo saskiyo riyada igu badani sahwiga waxaa iigu wacan codkagiyo suuradii into la iisoo sawiro sallantiyo sheekadii kalgacalkee ni i sugnaa hadday saxal moodayaani sifaha ma iloobi karo sifaha ma iloobi karo labada isugu sidka dad baa saliidoon la rabaa samaanta dhexdooda taale inay kala saydhiyaani miyuuse iga suulayaa jacaylkani kuu sidaa saa ku igu daran yaho si weyn baa lay hayaa adaysan babada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sigriga ay kugu hayaan way xusustaaduna sidaani sareedani kula jeclo samanbani kula rabaaye sidaydoo kale ahaw sidaydoo kale ahaw wakhtiga salowgiisa iyo dunida saa waxaa ka jira sarreeyaanoo baryaha sulaqmoo a wadana dharartaay sanada warkaga sooryayo aniga soor iga dhigaan suldarada waayihiyo keliduyay kaa salsalin keliduyay kaa salsalin suldarada waayihiyo keliduyay kaa salsalin keliduyay kaa salsalin
waa tahay sahwi iyo nimcayaas in haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray reer cabdi goosaar iyo reer axmed farey iyo reer maxamed muuse iyo reer xaaji geel hore iyo waxay yidhahdeen cabdibishaar rooh iyo dhogtor cumar xaaji xasan iyo cabdiraxmaan yuusuf iyo injineer cabdirasaaq cali yuunis iyo aamine xasan iyo abshir muuse nuuxow iyo farxiye aadan cali dhammaan dadkaas oo kala jooga jaralaksi jilibley goomarey bilaal biyo kulul shaaw buu'a qable iyo beledweyne iyo muqdisho waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan haadi sheekh yuusuf axmed iyo maryan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay bay yidhahdeen tuulada gumaarey oo ka tirsan gobolka iiraan waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ee bahedin kale si ubad qayr qaba warqadana waxay naga soo gaartay adeero bay yidhaahdeen maxamed xaaji ibraahim maxamed iyo hooye safiye maxamed xuseen iyo aaba cabdulaahi saleebaan warsame iyo hooye fadxiye xasan xeyd iyo hindiye cabdirashiid xaaji ibraahim cabdikariin maxamed xaaji ibraahim qadar maxamed xaaji ibraahim xamse maxamed xuseen shukri maxamed xuseen sacdiye maxamed xuseen maxamed cabdulaahi saleebaan hibe cali cabdi cabdisalaan jaamac warsame saleebaan muuse xaaji ibraahim abikar xaamud xaaji ibraahim nimco xaamud amiin farxaan axmed maxamed iyo saxardiid xaashi ardaale dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen doctor yuusuf cabdirashiid xaaji ibraahim iyo boqoradda hiba cabdulaahi saleebaan oo meherkood uu ka dhacay degmada oo barre ee ka tirsan xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qayrqaba kale hele aamiin ayaanu leenahay ibraahim dhankii heesaha falastiin haye lamaane isdiidan iyo jacaylkan layligaah inaan ku mintida libtiyo ka laabo midaan idhaahdo dhannaba kuma leylsaniye go-aan li'idayda cakuya golgooyadan doontay anaa
looyaan u tegay waa codka macaan ee xabiib xasan tuxu
Yeah.
codka degan ibraahim ya waxaan filayaa in Inaad seexataan dhegeystayaashana baqabaqdo.
ay ka heleen saad saa indhahaas ugu adigu qabsan laftaada adigu laftaada waa saasaad meel madaxa aan u ruxaysa xafiiska ahayn iyo stuudiyaha in lagu dhegeystay ku fiicnay taas haye saas miya markana warqadaa xigta bal noo soo qabo waxaan ka helay yoonis cabdiraxmaan cali iyo khaatim aadan cumar iyo yoonis xasan cabdi safiir iyo waxay yidhahdeen shawuul mursal ibraahim iyo ayeeyo ambiyo cali nuur iyo eedo xaniifo xuseen macalin iyo ayeeyo asmo xuseen iyo adeer cabdinaasir xuseen macalin adeer cabdishakuur xuseen macalin cabdiraxmaan xuseen macalin iyo maxamed cabdiraxmaan cabdikariin iyo abti cabdifataax cabdiraxmaan uska aamow iyo waxay yidhaahdeen shiine cabdiraxmaan iyo burhaan yuusuf cabdiraxmaan iyo qaasim cali yuusuf dharbaan iyo maxamed muxidiin macalin dhammaantoodna waxa ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay eh, taaniyad u diraan aabe maxamuud xuseen macalin iyo hooyo faadumo cabdiraxmaan macalin oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay deegaanka toosweyne waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey salma waxaana ay leeyihiin allah ka dhigtii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadan waa tahniyad aroos waxay naga soo gaartay hooye raaxo cilmi maxamed iyo aaba maxamed warsame cabdi iyo aaba maxamed mahdi faroole iyo hooye xamdi axmed cismaan abaaye ismahaan cali cilmi iyo sabiib maxamed mahdi iyo axmed cabdiraxmaan axmed cashare iyo maxamed cismaan ducaysane iyo sunni cabdirasaaq filfil cumar xuuti maxamed cabdulaahi maxamed xasan shukri xaaji cabduqaadir iyo faysal xaayo dadkaasi waxay tahniyad hawada u marinayaan ismaaciil maxamed mahdi iyo gaclisadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen xamdi maxamed warsame oo ku aqalgalay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sideedii bishan aynu ku jirno waxay leeyihiin arooskiina aroos raaxale allah ka dhigo ubad kheyr qaban allah idinkala siiyaanu raacinaynaa aamiin aamiin ayaan leenahay waxaan dhegeystayaashan markaan usoo qabanaynaa ma waxaad isoo jirin markaan iilka jiifsado ee jihada lay dhigo sida jaawo geelo jiilaal abaar iyo jeel iyo haraad helay xalay jalaladkaygii jaarkaa ku tuuso kaa jiifi waaye adiguna ma joogtide waa codka macaan ee banaxariista jannaha ka warqabaya maxamed sida sida jaawageelo jilaan abaariyo jeeliyo haraad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee ah, ee jahaada lay dhigo ee ah, ee jahaada lay dhigo sida jibinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexi godnaayo sida jibinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexi godnaayo jidhamu biyoobeen rahu jalow kaa leeyay kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniin ka jiibsado ee ah ee jahaada lay dhigo ee ah ee jahaada lay dhigo jirada u dhacayo sidiyaan jidi dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo jilbadhiigu igaday jacaylkuna ku dayday kaji kaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiifsado Eh, ah, ijaada laydhigo Eh, ah, ijaada laydhigo jiqijiiq maridliyo jilbiskiyo abeesada sidii aan ku joogsaday jiqijiiq maridliyo jilbiskiyo abeesada sidii aan ku joogsaday kala booday jaantii sir adigu abuurto
meeshaan ibraahim haddii darisku kaa seexan waayo waxaa la isku wacayaa boolis sooma
waxay ku xihan tahay xaaladda ku suganta haddaad xanuunsan tahay waa tahay dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxaa dhambaalkan aan ka helay aabe saciid xaaji alifle iyo hooyo zahra cali xaaji iyo reer aadan ciise iyo hooyo xabiiba cali xaashi mukhtaar aadan ciise iyo maxamed aadan ciise iyo jamiilo aadan ciise iyo hindi cumar ciise iyo zahre aadan ciise cabdixakiin aadan ciise iyo fuusiye aadan ciise iyo shukri aadan ciise iyo khaalid aadan ciise iyo dhammaanba waxa ay yidhahdeen carruurtooda waxay kala joogaan sacuudiga kenya maraykanka sweden finland iyo soomaaliya waxayna hambalyo u darayaan mursal aadan ciise iyo xaawo siciid xaaji alifle oo arooskoodu uu ka dhacay stockholm sweden waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin isku waara ubad kheyr qaban ee bahda kala siiyo aamiin ayalanhanaguna warqadana waxay naga soo gaartay marka horeba ay leeyihin waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay mid taa lamidaan hawada idiin soo marinaynaa waxaa ku bilaabanaya maxamuud cabdulaahi maxamed najaad la yidhaahday axmed daahir axmed iskimos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame daandhiil iyo daahir maxamed cali iyo maxamed bare jaamac daa'uud maxamed cali guumow la yidhaahda iyo xaashi aadan maxamed koreeye iyo maxamed cabdi siciid turkish iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo maxamed cabdicasiis shire soomaali maxamed aadan maxamed yaabana la yidhaahda iyo qubano faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo cabdi hodan maxamuud sheekeeye iyo cukaash xasan cismaan iyo cabdinaasir shire barre iyo cumar cabduqaadir jaamac cabdiraxmaan cabduqaadir iyo ibraahim maxamed yarow iyo cumar cabdijamaal cabdulle dhammaan dadkaas waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha kale ah doctor aadan maxamed calasow booban iyo ditoreysa seynab jabriil afraxow oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan xaafadda k p b waxaana loo bixiyey gabadhaasi ibtisaam aadan maxamed calasow ducaduna waxay yidhaahdeen waa caashe iyo ibraahim marka ibraahim bal ducada bilow waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeedaba anfacda maanta waxaa nagu wareerisa heese hal hal ah bal heese lamaana aan soo qabanno haye
codadka macaan ee saalax qaasim iyo qatra daahir heestu waa tee maxaan kaa dhursugay inaan dhaayaha ku saaroon ku dheehdo doonay maxaan kuu dhabar adeegoon habeennimo kugu dhadhabay dhuuntiyo laabta aan kaa dhex baaray maxaan kaa dhuuntay dhuuntoon intaan dhaba kaaga leexday shanta dhaban qabsaday maxaynu isdhaafnay dhaafnoo xaggaaga layga dhirbaaxay dhimbilo dhimbilo aan ku yeeshay
Mahandala waa hagaaga codadkii qasro daahir iyo saalax qaasim naaji haddaan intaas kaga gudubno waxaa noo baaqaya oo dhambaalkooda ku bilaabay daadiyaasha barnaamijka hambaryada heesaa waanu idin salaamin annaguna aanu idinka guddoonnay cabdilatiif barre aadan cabdiraxmaan barre aadan iyo cabdinuur barre aadan iyo aabe barre aadan iyo hooyo xaawo wariir iyo waxay yidhahdeen abdi xuseen wariir iyo abshir aadan maxamed iyo aadan maxamed sheekh iyo caqiil cabdulaahi shanqalow iyo cabdifataax maxamed xasan waxayna hambalyo u dirayaan maxamed xuseen wariir iyo waxay yidhaahdeen faadumo cali xasan oo wiilu ugu dhashay tuulada qondhood waa degmada bardaale gobolka baay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdilatiif maxamed waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaya cabdilatiif soo weynaw soo barbaar noqo kii waalidka anfaca warqadda markana dhankayga ugu dambaysa waxay naga soo gaarta aabe muxiidiin sheikh iyo hooyo faadumo maxamuud maalin iyo sayid muxiidiin sheikh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi muxiidiin sheikh muftaax muxiidiin sheikh iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir muxiidiin sheikh iyo muuse cabdiraxmaan afrika iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed nuur cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hinde sheekh shariif odaygeeda iyo caruurteeda iyo ibraahim cismaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco mukhtaar sheekh iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo caasho shariif odageeda iyo caruurteeda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamso maxamed maalin iyo ruqyo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda iyo raxmo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda xabiibo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda cali maxamed maalin xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi xuseen maxamuud cabdirashiid xaaji cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo caruurteeda dhammaan reer sheekh shooblow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos gaarsiinayaan arooskii aroosadda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen waa cismaan xaaji cabdulle iyo marwadiisa qaaliga caasho muxiidiin sheikh oo arooskood uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi waxay leeyihiin isku waaro ubad qayrqaba kale hele aamiin ayaanu leenahay heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan aan usoo qabaninayno waa riyadii xalay baan rumaysto goor aan raadka aagi helay baan ayaan reer kale ku bayro horaan iska soo rogo goor aan u riyaaqay aragga ayaa ruux albaabka soo tumay kub kub sheekadu barriya ahayd waa codka macaan ee fanaanad da'yar ee weliba fanaan uu dhalay waa ayan kiin jaamac yar heestaasi ayaana gabagabo u ah barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
haddaynu intaas kaga nimaadno barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo ay si talantaali ay noola socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna intaaynan gabagabada idaacadda gaadhin aan ka codsado jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha nagu soo biiray in uu wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ay nala socodsiiyo jamaal
haddii aynu ka horreyno waxaa la ciyaaraya kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkood horyaalka dalka ingiriiska kulamo ayaa dhici doona daqiiqado uun kadib naadiga hosteri ayaa la dheeli doontaa naadiga arsenal leicester city horyaalka difaacanaysa ayaa waxa ay la ballansan tahay naadiga banley manchester cityna waxa ay la dheeli doontaa naadiga a f c barnmouth west bromwich albion ayaa la dheeli doontaa naadiga west ham united halka everton iyo middlesbran ay dheeli doonaan shalay naadiga chelsea ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga liverpool oo gegadooda naadiga chelsea stamford bridge laba gooli gool looga adkaaday naadiga kubadda cagta ee chelsea labada gool waxaa ku hormaray naadiga kubadda cagta liverpool waxaana daqiiqadii toddobiyo tobanaad u dhaliyay goolka koowaad naadiga kubadda cagta liverpool dejan lavren halka daqiiqadii lix iyo soddonaadna uu mar kale naadiga kubadda cagta chelsea goolwadaheeda dabadhaafiyey gool aad u qurux badan jordan henderson goolka keliga ee madiga ee naadiga kubadda cagta chelsea ay dhalisay waxaa u saxiixay ciyaaryahan diego costa horyaalka waxa ay yihiin kooxuhu kuwo markaasi midba midka kale ay doonayso inay ka sii dabadhawaato kooxaha horyaalka sii hogaaminaya mancity ayaa horyaalka hogaaminaysa labiyo toban dhibcood ayay iska leedahay everton toban dhibc ayay iska leedahay chelsea toban dhibc ayay iska leedahay liverpoolna toban ayay leedahay sidoo kale dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka spain naadiga barcelona ayaa waxa ay guuldarro xoogan dul dhigtay naadiga yar ee dhowaantan ka yimid heerka labaad ee horyaalkaasi dalka spain oo la yidhaahdo leganis shan gool iyo gool ayaa naadiga barcelona ku badisay shantaasi gool laba ka mida waxaa dhaliyey lionel messi waxaa sidoo kale goolal dhaliyey luis suarez neymar iyo ravinya goordhowna kulamo ayaa dhici doona oo isla horyaalkaasi spain ah naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa la dheeli doonta sporting giron eber iyo sevilla ayaa ballansan las balmas waxay la dheeli doontaa naadiga malaqa sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga naadiga zambadoria ayaa guuldaro gooli waxba waxay kala kulantay naadiga ac milan iyadoo kulamo ay dhici doonaan naadiga lazio waxay la dheeli doontaa baskara napoli iyo bolonya ayaa sidoo kale ballansan oo wada dheeli doona waxaana horyaalkaasi dalkaasi talyaaniga ay yihiin kooxuhu kuwo markaa kulamada la ciyaaraya ay xiiso badan leeyihiin horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee hallas verona oo iyadu markaasi aan iraade waxaa hogaaminaya horyaalka naadiga kubadda cagta ee yuventus iyadoo kooxaha kalena ay yihiin kooxo ku soo xiga xubintii cayaarahana halkaas haynu joogto
aad uu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyey dhinaca ciyaarahay nala socodsiinayey intaasna guud ahaan dhegaystayaal waxaa naga eeg idaacaddayadii galabnimo jaamac buulla jaamac yaano ismaaciil xuseen farjar ee idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda toddobada caawa kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh